dowladda soomaaliya iyo dalalka deeqbixiyayaasha ayaa maanta magaalada muqdisho isku afkartay dhaqangelinta qaab amaba hay-ad kala korka kala socota dhaqaalaha lacageed ee la siinayo soomaaliya iyo weliba sida loo isticmaalayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo garoonka magaalada muqdisho kula kulmay safiiro ka socda dalalka deeqda amaba kaalmada siiya soomaaliya ayaa sheegay in guddigan uu yahay mid kumeel gaar ahaan kusii shaqayn doona ilaa iyo inta laga hirgelinayo hay-adda maaliyadda ee soomaaliya haddaba goor dhoweyd ayaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiiday wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta soomaaliya maxamuud xasan suleymaan waxaanan ugu horreynta weydiiyey bal sida uu guddigaasi u shaqaynayo iyo qaabkaasi inuu faahfaahin ka bixiyo
waa mahadsan tahay marka u horeysa dagaaladii ka dhacay soomaaliya waxay burburiyeen hay-adihii dowladda oo dhan oo shaqayn jiray kuwaas waxaa kamid ahaa hay-adaha lacagaha maamula oo awoodoodii aada uu dagaalka hoos ugu dhigay dowladdaani marka waxay sadis ka saartay inay dib u dhis ku samayso hay-adihii maamulka lacagta oo ay awoodoodii dib usoo celiso arrintaasina waxay qaadanaysaa wakti waa arrin ballaaran oo waxaa la yidhahdaa capacity building of the institutions sidii dhidibada loogu taagi lahaa hanaankii maaliyadda ku hawlanaa ee soomaaliya ee soomaaliya arrintaas bay dawladdu ku hawlan tahay oo wakti qaadanaysa laakiin hadda bilow ah tan marka uu sheegay qaabkan madaxweynuhu maanta uu sheegay oo waa facility ka mid ah dib u habeyntaas lagu sameynaya maamulka lacagta waddanka qayb kamid a oo khusayso keliya lacagaha dibadda ka imaanaya oo dadka donariska loo yaqaano lacagaha ay bixiyaan baa loogu talagalay inay soo maraan iyada lafteedu waa bilow hadday samaynteeda ku jirtaa laakiin waa la isku raacay sida madaxweynuhu u sheegay qaabkeeda iyo nooca ay noqonayso waa la isku raacay waxaa haray uun ismaheedii iyo dhaqangelibkeedii marka ma waxay noqonaysaa account amaba xisaab ay soomaaliya ku yeelato bangiyada caalamka oo lacagaha looga shubo marka lagala baxayana la wada ogaado oo guddi maamusho loo sameeyo siduu noqonaya bal haddaad sawir ka bixiso sawirka hadda u eg tahay sidaas weeye markii dhismahoodu dhamaystirmo baa bay caddaanaysaa laakiin waxa weeye wax dadka lacag lacagab lacagta bixinayaana ay aragti kuleeyihiin inay masalan ogaadaan sida lacagtii maxaa soo galay meeshii maxaa ka baxay wixii ka baxayna sida loo maamulay ay ogaan karaan marka waxay noqonaysaa un laba accountiyo mainly mid lacagtu soo dhacdo iyo mid hadhowdii marka lacagta la isticmaalayo ay sii marta lacagtu ka baxdo saasay noqon doonta hadaa la yidhaha hadda systemka ama qaabka aad ku shaqaysaan waa mid nooceeya waa kala gegedisan yihiin qaar project loogu talagalay bay kusoo dhacaan qaar si toosay dawladda ugu soo dhacaan qaar bahalkeen muxuu ahaa waxay ku yimaadaan cunto iyo wax loogu talagalay cunto ahaan loogu cuno qaar qalab bay ku yimaadaan waa kala gedisan yihiin wax sida hadda aan u sheegayna u urursano account account gaara leh ma jiraan bankiga dhex wuu shaqeeyaa waa furan yahay isagaana khasanada dawladda ay ku dhacdaa oo haya waan gartay wasiir marka inta badan waxaa dhacda safara ay mas-uuliyiinta dawladdu ay dibadaha ugu baxaan kharash badan baa dabcan ku baxa sidee loo maamulaa ama looga warhayaa kharashaadkaasi baxaya intay leegyihiin lacaga badani kuma baxaan safarka wax loo siqoondeeyey marka hore oo loogu talagalay baa ku baxa waxaasaana baski muxuu ahaa loogu talagalaa haddaynan ahayn yani wax un qeyr caadiga markaa yimid laakiin sida badan waxa weeye qofka safarkiisa wax ku dhexi karaa waa hoteelkiisa iyo kharashkiisa iyaduna wax weyn maaha muddada la baqan yahayna inta badan waa maalmo wax maaragtay bila iyo asbuuciya maaha marka sidaad u sheegaysid oo ah wax lacag badan baa ku baxda waa sanadkii o dhan marka la isku daro wixii safaro gancay iyo labayo toban bilood waa jirtoodaa inuu fikir xoogaa weyn noqdo laakiin wax maaragtay afka lagu dhiso la yidhaha lacag badan baa ku baxda maaha marka wasiir arrintan maanta uu madaxweynuhuna ka dhawaajiyey adiguna aad hadda sharxaysaa ma waxay daba socotaa sidaynu ka warhayno shirkii london lagu qabtay horaantii sanadkii tegey labadii kun iyo labayo tobankii ee dowladihii shirka kasoo qayb galay oo dowladda maraykanku ka mid tahay waxay carabka ku adkeeyeen in la sameeyo sanduuq dhaqaale oo laga wada warhayo oo soomaaliya deeqaha la siinayo iyo kharashaadka ku baxayaba lagu maamulayo ma qorshihii berigaa ayaa iminka la hirgelinaya fikradu waa fikrad muddo socotay oo lalahaa un sidee ilaa dalku markuu burburo waxaa shaki gelahaya hay-adihiisii maamulka lacagtuna aynan xoog u shaqayn waxaa qof walba isweydiinayaa see see bahalkii muxuu ahaa loo hubiyaa hargalaynta lacagtan marka wa waa saas weeyi oo shirkaasi wixii ka dambeeyey waa laga wada hadlayay arrintan waa tahay soomaaliya waxaa laga warhayaa inay tahay wadamada dhinaca musuq maasuqa mar walba kaalmaha ugu horeeya ka gala musuq maasuqaasi wax qorshe ama ka leedihiin qorshe adag baan ka leenahay waana ognahay riboodyahaas horey u baxay run iyo been wax kasta ha noqdeene in ay wax ku beegistaan sumcaddii dawladda iyo dalka guud ahaan annagoo taa og baan waxaanu ka leenahay siyaasad cad inuusan musuqmaasuq annaga meela naga soo gelin oo aanu cirib tirno run iyo been wixii la sheegay horey loo sheegay wax kasta ha ahaadeen laakiin annagu aanaan waxduwa ku yeelan baanu siyaasadeedu tahay aada baanan uga dhamaynayna arrintaas jirahay marka ilaa hadda wax tallaabo ka qaadeen qaabkii musuq maasuqa lagula dagaalami lahaa ma jirtaa tan hadda aan kuu sharxayay oo ah inaanu dib u noolayna hay-adihii waa waa tallaabada ugu horeysa oo lagula dagaalamo musuq maasuqa lagula dagaalami karo wax ka weyn oo lagula dagaalami karaa ma jiraan xafiisyadaan oo dhan waxay u habaysnaayeen inay dabagal ku sameeyaan lacaguusay u baxaan iyo bahalkii muxuu ahaa haddii waxa khaldamaan sidii loo qaban lahaa looga daba tegi lahaa iyagiibaa habac ku dhacday oo waxaa baabiiyey shaqala-aankii dawladda iyagii ilaa la nooleeyana lama sugi karayo arrintaas marka waxaanu shaqo ka bilownay inaanu horta iyagii soo celino iyagii aanu ka dhigno wax shaqadooda qabsan kara ilaa iyo hadda waxa aanu ognahay waxa weeye concernka dunida oo wixii horey u dhacay ama horey ay u maqleen ku saabsan laakiin annagu intaanu joognay wax dhacay oo konseen abuuraya ma jiraan cabasho abuuraya oo cabasho abuuraya ma jiraan
kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta ee soomaaliya maxamuud xasan suleymaan oo goor dhaweyto khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ee igu warramay